kaamka daryeel oo ka mid a kaamamka ku yaala degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku nool dad badan oo barakacyaal ah kuwa oo dibdejin loogu sameeyey kana soo barakacay qaar ka mida gobolada dalka dadkan ayaa xilligan wajahaya xaalado bini'aadanimo oo ay ka mid yihiin cunto la-aan iyo hoy la-aan qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ee danyarta ee ku nool kaamka daryeel ee degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa maamulka jubbaland iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in gargaar bini'aadanimo loo fidiyo kaamkaniyo hay-adaha hadda in badan way yar istaageen si global hay-adda dhahayoo marmar laf iyo wax bixisa way jiraan oo bilooyin badan iska maqnaadeenoo marna imaadaan way jiraanoo wax yar aan badneen raashin ay ka helaan sida actis hay dhahayn ayadana marka sida baraka dadka marka cusub waa imaadaan kaamka ku soo cusub oo ay qoraan way jiraan oo ayada la dawa taagan laakiin waa baahdooda aad ay weyn tahay labadaasna ma koobi karaan kaamka waxbarasho wax la yiraahdo ma haystaan hadda ka tag wayso uun dhanka daawada haddii la yiraahdo caafimaadka ayaa bilooyinka u horeeyana laga yaabaa oo markaa daawo qolo u keenan kaamka dhexdiisaoo ka babixiyaan way jireen ayagana hadda bilooyinkan way goosteen oo marka ma imaadan daawo marka meel oo shan kilomitr afar kilomitr u jirta magaalada daawo u raadsadaan gabadha markay sida marka oo ay dilinto amba dhalma ay gaarto in marka dadka meesha joogaan had taksi iskama bixin karaan isbitaalkana uma dhowe aad uga fogahay marka waa dhibaato xoogley ku haystaan dhanka caafimaadka nafteeda ay ku jirtaa marka hay-adaha samafalka waxaa baaga u jeedinaya in marka dadka il gaar ay ku hayaan oo loo soo marka baahdood zaaid u badatay marka in loo soo gargaaro marka caawanaad fiican ay ka helaan magacayda binto cusmaan deerow halkaan kasoo barakacnay waa goshaan kasoo barakacay oo meel ka fiingalo dhahaan kasoo barakacay marka dhib baa meeshaan i keenay gaajaa i keentay rafaad baa i keenay marka meeshiina hadda ilaaha mahad lahee kaamka laba sanaan deganahaya laba sano ad waxaa markaa soo kacda inaad hunguri aad cunto aad rumeyshato caleen aad dhanto raashin calooshaada aad u bogto ma rabtido raashinkiyaaba aan meelka soo saaran aan la'nahay gaajadaasaan ugu dhegan anaka magaalada unbay shaqan loo jirsadaan shaqadiina waa la soo waaynaa marna waxaa la soo helaa marna waxaa la soo waaya waa qatooyda u badan degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa haatan waxaa ku nool kaamamka ku yaala dad badan oo barakacyaal ah kuwa oo xilliga u baahan gargaar bini'aadanimo maadaama lagu jiro xilli roobaad una baahan yihiin inay helaan cunto iyo gabaad ay ka galaan qabowga iyo dhibicda roobka